dadka barakacayaalka ee ka nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo ku cabadaaya xaalad nolol xumo oo ha wajahaday kaamka nasteexo oo ku mid ah kaamamka kiyaala beledweyne iyo ka jaran inka badan shan boqol oo qoys oo xaalad shalduwan hankubarakacay deegaanadiio iyo ka nool qoysiskunya xiligun wayba iyo ku cabadahayana meenlaan raashinlaan iyo caafimaad dara iyo ona kaamamka iyo sheegay iniyo unkujarna wal caafimaade qaar ku mid ee hanraabta ka jara kaamka nasteexo ee sheegay iniyo weli an helna reedandajow iyo gargaar weyna maamulka hirshabeelle ku edsadeenha iniyo ku kaalmayan raashinka iyo weliba biyo hoolkaan deganahay sida xali roobka asnooga dhacay baawdalaan kasoo barakacnay hadda xali sidan ciyaalkan baan haystaa waxaa nooga daran waxaan rabnaa dowladda inayna caawiso oyga deganasaanan buu u dhibaataysanasaanan buu u rafaadsannasaanan buu u xakaarsanyahay dowladda waxaan ka codsanaynaa maxay aheeday gargaaro degdeg ee etoobiyaan kasoo qaxnay shabeelle waxaan deganaya kaamnasteexo roobkii xali da-ay calalihii waa kuwaasoo waa warwaran yihiinbo wixii raashinoo ilmaha aynooga aalleen oo aabbooyinkana murqumaal ay nooga keeneen xalay aaday naaga qoceen bacyo ma haysanno hooy ma haysanno hooy ma haysanno raashiin ma haysanno bac ma haysanno carrada dhan saasay iskayaga xun tahay qaarkan ilaaha keenay abdi degane cilmi gudoomiyaha kaamka nasteexoya sheegay in dadka qaaryaho ku barakaceen ismaamulka soomaalida etoobiya iyoona duruufo shalduwan han barakaceen magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi degana cilmi kaamkan tirada guud oo ku nool waa afar boqol iyo toddobaatan oo ka kala yimid meelo kala duwan xooggoodasa ka yimid etoobiya ruufahaasta waxaa ka mid eh hooygoodoo xun biyo iyo roob iyo dhibaato aan yareen ayaa haysata xalidaa u dambaysa biyaha dhabarkayga daadsan waad u jeediin biyahaas oo xali hataa aqalada qaar dhibaato u geystay dhibaato badan u geystay dadka qaar inkay alaab xitaa ma haystaan guryaha qaar hadda haddaan ku geeya dad waxaad arkaysaa macaluul eh oo xataa saakidaan oo waxba loo sameeyey aad arkaysaa dadka qaar dad baahiya u dhinta hataa waa la hela oon aasna waa helaynaa xalidan waxaan dhex taagnay guri ilmihii ay ku wada xanuunsan yihiin hal xaboo kaniinina loo awoodi waaya dadkii dhalay ay ugada waayeen dadka ka jara kaamka nasteexo wayba badisho iyo hasaame ee abaaro ku jara deegaano ku tirsan maamulka hirshabeelle iyo weliba duruufo kale oo nololeed oo ku jara meelowyaha ku barakicin